waad mahadsan tahay marka ugu horeyso anagu hadda waxaan ka shaqeynayna waxaa weeye amniga iyo xasilinta iyo kusoo dabaalida deegaamada nabad guud inay ka dhacdo aan u sameyno bulshada isdhexgalka bulshada aan sameyno aan haddana ku guuleysano dib u heshiisiintii deegaamada iyo wixii wax kala tabanhayay safarkayaga waxaa ka horeeyey waftii marka hore aan kusoo baxnay oo aan ku imaanay deegaamada xananbuure oo iyaduna colaaday ka jireen kadib waxaan kusoo xijinay oo soo marnay meesha la yidhaahdo bangeelle waan kasoo gudubnay caawudaaq baan hadda joognaa caawudaaq hadda waxaa weeye arrimihii xasilinta deegaanka ayaan ka wadnaa ciidamadii xasilinta ka qayb qaadanaya nabad sugidda iyo booliskaba lahaa intaba waan keennay waxaan jecella hadduu ilaah yidhaahdo inuu hadda howlgalka inoo bilowdo si amniga iyo kala dambeynta aan horumarkeeda aan ugu dadaalno oo aan u horumarino nolosha adduunku waxa uu ku xiran yahay waa nabad markii nabad timaado oo xasilin la helo ayaa horumarku lagu tillaabsadaa marka sidaas daraaddeed hadda waxaan ka shaqaynaynay sidaan amniga iyo nabadda aan u xakameyn lahayn waxaa jiray xoogaha isku dhacya qabiil oo adigu aana horo ahayd oo dilal geystay tii ayada ahayd baan hadda natiijadeedii ayaan rabnaa inaan guul ka keenno go-aanka iyaguna waxaa weeye meel kasta oo galmudug ah inaan gaarsiino nabadda iyo horumarka aan gaarsiino ayaan doonana hadduu ilaahay idmo
marka heshiiska yaa la heshiisiinayay marka idinka oo adigoo ka tirsan waftigii uu hogaamin madaxweyne ku-xigeenka aad kala dhexgasheen deegaanadan ee galmudug ha waxaa weeye saad ogsoon tahayba meesha la yidhaahdo deegaamadan waxaa kusoo noqnoqday oo daashaday waxay ahaayeen colaado beeleed sida xanan buure waxaa ka jiray isku dhac labada qabiil ee walaalaha ee wada degan ayaduna xal loogu heli lahaa ciidamada isdul saarnaana loo loo loo xakameyn lahaa loona hagaajin lahaa loona mideyn lahaa midnimada iyo wadajirka dadka wada noolaanshaha reer galmudug taasina hadda alxamdulilah waa ku dhex jirnay waxaan haddana soo gaarnay deegaanka la yidhaahdo caabudaaq degmada caabudaaq oo iyaduna ay ka dhaceen falal si dil ah oo aana hore ahayd tii ayada ahayd baan hadda aan xakameynay oo ciidamadii iyo wixii maleesiyaadkii qalalka iyo adugu dhibaatada keeni lahaa baan xakameynay haddana waxaa si waafi ah amniga guud aan gacanta ugu soo gelinay ciidamada xasilinta ayadana waan ku guulaysanay waxaana jecelnahay hadduu ilaahay idmo inuu falkaas iyo wax la mid ah iyo qalqal dambeeto inuus deegaanka kusoo noqon wafdigaasna waxaa nagu horkacahayay nu hogaaminahayay madaxweynaha ku-xigeenka oo ahna kusmaha madaxweynaha maamul goboleedka galmudug alxamdulilah iyo waxaan ka gaarnay hadda wadajir baan ka gaarnay waxaana jecelnahay hadduu rabbi idmo inaan taa ayada aan sii labanlaabno waxaa kaloo lagu weheliyo taliyaha qaybta booliska ee galgaduud waxaa kaloo lagu weheliyo taliyaha nabad sugidda macalimo hadbaa lagu weheliyo maanta waxaan filahayaa inaan aan u kala halin inaan deegaamada galmudug aan jir iyo horumar inaan ku tilaabsano waxa aan raadinaynaana waxaa weeye waa wadajir iyo isku duubni inaan helno deegaankuna uu noqdo mid nabadiisu ay noqoto mid lagu farxi karo lagu soo noolaan karo horseedi karo in ay bulshadu noqoto one finger another violent two hal farah inay noqdaan oo midnimadii iyo wadajirkii iyo walaalnimadii ay noqoto mid miro dhasho hadduu ilaahay idbo